bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka dalsan
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa waa habeen markaasi sabti axad ay soo gelayso shan iyo tobanka bisha juun laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo waxaa ka mid noqon doono qodobadaanu caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doono madaxda markaasi ee dalka oo madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeeya oo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ugu hambalyeeyey munaasabadda ciidulfadriga waan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo eedeymo culculus u jeediyey dowladda federaalka ee soomaaliya ee furitaankii maanta uu furay kalfadhiga baarlamaanka ee puntland ee konton iyo afraad ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa wasaaradda difaaca ee soomaaliyana waxay ka hadashay sargaal ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo qarax lagu dilay warar ayaan idinkaga heenaa macluumadyadaasi wixii nagu soo kordha ayaa dhegeysan doontaan waa farsamadii cabdilla cabdiqaadir xasan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
maql wacan wanaagsan ayaanu dalinaa meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsan magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan mujada irka dhelkeedu yahay kun iyo sagaashan dhibc shan megahertes qeybaha ugu horeeya ee wareega ayaanu u gudageli doonaa iyadoo maalinta abriita ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee ciidda carafo ayaa madaxda qaranka waxa ay hambalyo u direen guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaa markaasi ugu hambalyeeyeen munaasabadda ciidda carafo
bsmi illaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan iyo ciido kaloo badan waaqo iyo xasilooni dalkeenna iyo dadkeenna ay helaan allahan uu gaarsiiyey ayaan leeahay walaalayaal maanta waa maalin weyn waa maalin caqiidadeenna islaamka iyo diinteenna islaamka intaba ku leh magac iyo muuqaal iyo xusuus iyo xis aada iyo aada u weyn sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay horta guud ahaan hambalyo ciidda carafa waxaan leeyahay dembigeenna allaha dhaafo dembiga waalidiinteenna allaha dhaafo soomaaliyeed iyo gaar iyo guud ahaan ummadda islaamka ba allah ka qaado dhibaatooyinka maaragtay taagan sida walaaleen falastiin oo maanta maaragtay gumaada iyo cirabta lagu hayo ilaah baan u barinaynaa ummadda soomaaliyeed ilaah baan u barinaynaa in ilaahay muwaafaqa siiyo cadowga dhibaateeyey oo dowladnimadooda iyo horumarkooda hortaagan allah ka qaado oo ay hormuud u yihiin argagixisada iyo arraanlaawayaasha ah waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ilaahan toobadkeena gacmahaas qabsada si aad awgeed ugu guuleysatiin ilaahayna aan barino dhammaan yacni ummadda soomaaliyeed marlabaad marsidaad waxaan ugu baaqayaa midnimo midnimo iscafis allaha nagu guuleeyo waxaan si gaara ugu hamalyeynayaa ee, geesiyada xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida ee difaacaya dalka uray ee dhaxanta u taagan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan idin rajaynayaa guul iyo barwaaqo ciidan ciideeda kale in dalkeen uu gaaro innaga oo haysana nabad buuxda laga tirtiray khawaarijta ee la hormariyey in fara badan ee oo dalkeenna ay dhibaato haysatay iyadoo ciyaal badan oo soomaaliyeed ay iskuullada iyo waxbarashadii heleen iyadoo hooyooyin fara badan ay heleen isbitaallo iyada oo jidadka la furay iyo iyadoo dhaqaalaha la kobciyey iyo dadkeenna oo si dhaba u wada heshiiyey intaba in sha allahu tacaala waxaan rajayneynaa sanadkan sanadkeeda gaadhno waxaan higsanaynaa horumar waxaan higsanaynaa barwaaqo waxaan kula dardaarmayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoy joogaan inay iswada cafiyaan
premier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka welwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jeebkaaga ayaad ku sidataa premier bank waa bilow cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo mar yaday martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
aryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi goor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saaciidaha bulshada salaam somaali bank
kaafiyow aboowe badeecadii kororneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qab
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebooken oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasi raxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simikaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobil internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa
waa hagaag ee dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu leenahay weli waxaa ku guda jirnaa qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareegga wararka dalsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waddo dhinacyo badan taabanaysa waxa uu kaga hadlay dadka ee siyaabooyinka ee qaldan u isticmaalo marigada ay bulshada ay ku kulanto islamarkaasina ee had iyo goor alle faafiyo ee wararka been abuurka ah iyo ficilada abuurayo kicinta dadweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ka hadlay arrimahaas iyo arrimo kale
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan iyo ciido kaloo badan oo mustaqbalka ana nabad iyo barwaaqo iyo xasilooni dalkeenna iyo dadkeennu ay helaan allaha nagu gaarsiiye ayaan leeyahay walaalayaal maanta waa maalin weyn waa maalin caqiidadeenna islaamka iyo diinteenna islaamka intaba ku leh magac iyo muuqaal iyo xusuus iyo xis aada iyo aada u weyn sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay horta guud ahaan hambalyo ciidda carafa waxaan leeyahay dembigeenna allaha dhaafo dembiga waalidiinteenna allaha dhaafo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaana dhibaatadooda iyo culeysyadooda ilaahay ha ka qaado dowladnimadeenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteennana ilaahay kor ha yeelo deganaanshiyo iyo amni iyo istiqraar intaba allaha siiyo taas waa intii duca intaa kadib waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan halkan aan baaq uga jeediyo oo ah baaqaas laba waxyaabood oo aada iyo aada muhiim u ah in ay sameeyaan midda koowaad waaye in la iscafiyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalkiisa soomaaliga inuu cafiyo haddii uu u garaabay uu cafis weydiistay iyo haddii aanu weydiisaninba inuu cafiyo qodobka labaadna waxay tahay ilaahay dadka xagga xuquuqda iyo xagga caqiidada iyo kulli waa ka siman yihiin laakiin xagga hantida ilaahay dadka kama simin oo dadna waxyaraanta ayuu ku imtixaanay ilaahay dadna wax lahaanshaha ayuu ku imtixaanay kuwa wax la-aantu ay haysatana samir iyo dulqaad iyo allabariga inay badiyaana laga rabaa kuwa wax haystana sadaqada iyo kaalmada iyo maxaanku irahday dadka isticaanada ay u sameynayaan ayagana inay kordhiyaan oo ay badiyaana laga rabaa waxaan leehay walaalka soomaaliyeed oo waxhaystow walaalkaaga gacantiisa ay gaabatay wax u tar deriskaaga eeg ilmahaagu inta farxaan ilmaha deriskaaga farax la-aan yaanay ahaanin maanta ilmahaaga inay ciidaan cunto macaan cunto fiican cunaan deriskaagana yaanu cunto la-aanin ama ilmihiisu aanay gaajaysnaanin ha loo gargaaro kuwa masaakiinta ah ha loo gargaaro inta danyarta ah inta wax haysata ayaa arintaa ay ku tahay fariinteeda ay ku socotaa walaalayaal aan iskaalmayno haddii aan dhulka isku kaalmayno ayaa ilaahayna cirka naga soo dhulka haddaan isugu naxariisano ayaa ilaahayna cirka nooga soo naxariisanaya aan isu naxariisanno aan iskaalmaysanno maantoo kale waa maalinta in lays xuso u baahan maalin kasta maantoo kale ma aha maanta waa maalin gaara sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay walaalayaal ha leys cafiyo marka koowaad marka labaadna ha leys kaalmeeyo farxadda hala wada wadaago maalinta ciidda ah intaa kadib guud ahaan walaalayaal dalkeennu duruufo aada iyo aada u adag ayuu muddo dheer kusoo jiray hadda wuxuu joogaa meel oo duruufihii ka soo baxayo soo hinqanayo oo dhinaca wanaanshaha amniga xaggooda uu soo hinqanayo waxaan rabaa qoladan maxaanku irahdaa dhibaatada iyo culayska dalka ku wada ee dhallinyarada ee la marin habaabiyeyna waxaan u dirayaa fariin waxaan leeyahay soo noqda dadkiina iyo dalkiina usoo noqda dad kalena ma qabtaan dal kalena ma qabtaan kuwa dalalkooda dambiilayaalka ah oo joogi waayo ka soo cararay sabab ay dadkiina iyo dadkiina ku laayaan dalkiina iyo dowladnimadiinana ay ku baabi'iyaan sabab ha u noqonina soo noqda gabalka khawaarijta wuu sii dhacayaa mustaqbal ma jira xaggaa dadkiina xaggiisa ayaa mustaqbal soo jira ayaan leenahay dadka soomaaliyeed waxaana u sheegayaa maalmaha khawaarijta inay soo koobmayaan dagaalku waa soconayaa dalkan ilaa khawaarijta laga waayo oo dadkii ahlu sunna ahay ay sunnadoodii usoo noqdaan oo ay wanaaggii iyo ixsaankii iyo akhlaaqdii suubaneed ee looga daysanaya rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam iyo naxariistii iyo dadnimadii iyo qalbigii wanaagsanaa ee oo caamka ku ahaa naguna tarbiyey naguna toosiyey rasuulkeena subana caleyhi salaatu wasalaam ayaad u soo noqonaysaan ood raacaysaan dadkiina inta badneedna weli meeshaasay taagan yihiin wanaaggaas iyo sunnadii rasuulka ayay ku taagan yihiin waxaan leeyahay dhallinyaro soo laabta waxaan leeyahay intaa kadib dadka soomaaliyeed dhammaan ha la dhiirigeliya dhallinyaradaas inay soo laabtaan ha loo caqli celiyo waalidiinta waxaan leeyahay dhallinyarada cabsida la geliyey oo haddaa noqotaan qoortaa laidinka jarayaa la yidhi hadday soo noqdaan qoorta laga jari maayo laakiin dagaal haddii lagu qa- ay galaan oo dagaal lagu jibiyo dagaal ninka galay waa dhimanaya waana dhaawacmaya laakiin ninkii soo noqday yidhaahdo anigu waa soo noqday dembigiisana waa la yare dembigiisana waa la cafinaya ummadda hadduu cafis weydiisto dowladduna nolol inuu helo way ka shaqaynaysa aan leh intaa kadib dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan khaasatan dhallinyarada iyo maxaanku irahda dadka maxaanku irahday u saaxiibka ah ee xikmada iyo caqliga dadka soomaaliyeed laba waxyaabood ha loogu dadaalo dadkeenu boogo badan oo la danqiyo ayay leeyihiin yaan boogaha la danqinin dhaqankeena subanay ee waafaqsanaa diinta islaamka iyo shareecadeena islaamka iyo waxayna farayso iyo qiyamka iyo qaayaha ay leedahay aan usoo noqono kuwa beenta sheego waa u ducayneynaa kuwa caaytamo waa u ducayneynaa kuwa irsaaqadu ay ka gashay dadka inay caayaan waxaan ilaahay uga baryaynaa in irsaaqadooda meel kale oo fudud oo nadiifa uu ka si- uu ka siiyo ayaan ayaan ugu ducaynaynaa kuwa beenta dhaqaale inay ku helaan nolol inay ku helaan raba waxaan leenahay runtaa ka macno badan inaad been aada ku dharganaato waxaa ka macno badan adoo run sheegaya ama runta ku nool inaad gaajaysnaato dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hambalyo ciid wanaagsan kula caamin waantum bikheer wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waa hagaag weli wareega ayaa dhegaysanaysaan markan haddii aanu fiirino wasiirka wasaaradda amniga Ayaa dhegaysanaysaan. markan haddii aanu fiirino wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa eh, ciidamada ammaanka furay faray aan idhaahdee intay soconayaan munaasabadda maalmaha ciidda in eh, markaasi ay sugaan amniga magaalada caasimada ee muqdisho iyo deegaanada ku hareeraysan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وسلم ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan waxaan ummadda soomaaliyeed guud ahaan rabaa inaan hawada u mariyo munaasabadda ciidda barakaysan ee ciidul adxa ee muslimiinta adduunka ay u ciideysanayaan farxadoodii iyo muxuu ahaa maalintoodii weyneed inaan iraahdo ummadda soomaaliyeed ciidan wanaagsan ee ilaahayna gaarsiiyey inuu ilaahay nabad ugu gaarsiiyo ciidan ciideedi adinkana nabad iyo bashbash aad ku ciidaan ayaan hawada idiin soo marinahayaa meel kastood joogtaan Eh, sidaas si la-eg waxaan rabaa inaan ciidan munaasabadan weyn awgeed aan hambalyo u diro dhammaan ciidamada ku howlan amniga soomaaliyeed meel kasta oo joogaan iyo nooc kasta oo yihiin waxaan idin leeyahay eh, nabadda waad sugteen ilaahay ha idin barakeeyo ummadda soomaaliyeedna idinka idinku jiiftaa Eh, waxaan idinku boorinahayaa mar haddii lagu jiro ciiddii barakaysnayd eh, maxaa la yidhaahdaa fadliga badnayd ee um- muxuu ahaa ummadaha islaamka ay malaayiin ayagoo ah ay maanta taagan yihiin meesha la yidhaahdo banka carafo ee, una diyaar garoobahayaan muxuu ahaa si ay acmaashooda ku gudan lahaayeen ee, ummadda soomaaliyeed ee, ee dalka gudihiisa joogto dhammaan ama caasimadda ha ahaato muqdisho ama muxuu ahaa dowlad goboleedyada ha joogaane ee, ciidamada muxuu ahaa ku howlan arrimaha amniga waxaan farayaa ilaahay khayr ha siiye inay u diyaar garoobaan sida ay u sugi lahaayeen amniga ummadda soomaaliyeed ee, maxaa la yidhaahdaa ee, ku jiifta ayaga ee, ku soo toosaysa ayaga ee, ka dhur sugaysa ayaga inay amnigooda aada iyo aada u sugaan ee, nimanka khawaarijta ah waxay isku dayahayaan mar walba inay ka qaqashaadaan ummadaha islaamka ah ee, muxuu ahaa ee, ciidaysanayo ee, muxuu ahaa farxahayo ee, maxaa la yidhaahdaa inay ka qaqashaadaan oo ay maleegaan waxaan loo joogin iyo wax muxuu ah isku day ah oo isleeyihiin ku dhibaateeya ummadda islaamka ah ee ciidaysanaysa ee farxadda muxuu ahaa iskugu soo banaanbaxaysa ku dhibaateeya ay leeyihiin saas daraaddeed ciidamada ammaanka ama ciidamada amniga nooc kastoo yihiin hadday yihiin nabad sugidda hadday yihiin booliska hadday yihiin militariga especially weliba police military marka la yidhahda xasilinta aad u qayb qaadanayo dhammaantood waxaan farayaa inay maxaa la yidhaahdaa si feejignaan leh oo muxuu ahaa raganimo leh oo maxaa la yidhaahdaa gobonimo leh oo isku halleyn leh oo ummadda soomaaliyeed mataqaanaa ee isku hallaysay inay u soo jeestaan waxaan ilaahay ka rajaynayaa dhagarta xunta oo ay maleegahayaan nimanka khawaarijta ah inay fashilin doonaan nooc kasta usoo maleegaan iyo meel kasta isku dayaan in waxaan leeyahay muxuu ahaa e- e- ciidanka soomaaliyeed oo indho waaweyn ku fiirinaya ayaa meel kasta joogo insha allahu waxay isku dayaanna waa la fashilin doonaa E, waadna fashilin jirteen waadna fashilin doontaan E, nin lagu seexdo waa seexan E, ciidanka soomaaliyeedow E, ciidanka ammaankow E, ciidanka maxaa la yidhahdaa ku jira howlaha ee istaanbeyda ah E, ciid- ummadda soomaaliyeed ay ciidaysanayso E, iyo mar aysan ciidaysaninba adinka iyo ammaankii muxuu ahaa ama- ammaankooda adinkay ku jiifaan muxuu ahaa iyo inku seexdeen E, ku dadaala ammaankaan idin leeyahay E, nimanka khawaarijta la yidhaahdo E, maxaa la yidhahdaa markii loogu adkaaday maxaa la yidhahdaa e, e, arrimihii dagaalkii kafool kafoolka ahaa waxay isku dayahayaan inay wax muxuu ahaa aan loo joogin iyo e, meel bac la dhigay iyo hoobyo xun oo meel laga soo tuuray iyo maxaa la yidhahdaa qaqashaad mataqaanaa oo ay waddan leeyihiin waa joognaa inay sameeyaan ama caasimadda ha ahaato ama dhammaan dowlad goboleedyada kale oo muxuu ahaa ee dalka soomaaliya ha ahaatee meel kastoo ciidamada joogaan inay feejignaan boqol kiiba boqol ama heegan boqol kiiba boqol ay galaan maxaa yeelay berri waxaa nagu waxaa ku beegan ciiddii baa ku beegan ciidda haddii laga baxo saddexda maalmood oo ayaama tashriiqa la yidhaahdo markii laga baxo haddana waxaa noo bilaaban doona haddii la yidhaahdo eh, imtixaankii eh, eh, eh, dugsiga sare ayaa noo bilaaban doono iyadana waxaa la yidhahdaa ciidamada ammaanka eh, booliska weliba gaar ahaan booliska eh, waa iyaga saas si la-eg waa inay maxaa la yidhahdaa iyadana eh, iska saaraan eh, waajib xoog leh iska saaraan oo maxaa la yidhahdaa arrintaas ardaydanadii ubaxanagii eh, imtixaanka u fadhiyey waa inay imtixaankooda si nabad ah ay ku galaan waa inay imtixaankooda si sharaf leh ay ku galaan waa inay imtixaankooda ku galaan si baraad la-aan waa inay ku galaan waa inay ammaan ku galaan ayadana waa taqaanaa howsha horaad u hayseene waxaan idin leeyahay howshii ayada ahayd sii laba jibaara eh, taasna waxaa weye nin lagu seexdo oo seexan bay barnaad soo gelaysaa saas si la eg haddii laga baxo imtixaankaas waxaa ku xigi doona maalmihii xurriyadda maalmihii xurriyadda oo ku beegan lix iyo labaatanka juun toddobiyo labaatanka juun oo ayadana ah lix iyo labaatanka juun waa maalintii gobollada waqooyi ay xorriyadda qaateen eh, iyo toddobiyo labaatanka juun oo ah maalintii jabuuti ay xorriyadda qaadatay iyo kowda luuliya oo ah maalintii koonfurta muxuu ahaa soomaaliya xorriyadda qaadatay isla markaasna maalintii midowga labada gobol ee waqooyi iyo koonfur ay midoobeen inta waa nagu soo fool leeyihiin marka maxaa u yaalla ciidamada waxaa u yaalla inay galaan heegan joogto ah waxaa u yaalla inay galaan maxaa la yidhahdaa stanbay joogto ah waxaa u yaalla inay galaan maxaa la yidhahdaa wixii qaqashaadda waday ee gobolkooda sii dhacahiyey inayn isku dayin goljileec ama meel ay ka soo galaan marka waa stanbay guud oo la gelahayo oo soo joodka hore ee ku jirteen aad ka soo xoojinaysiin baa iyadana mataqaana halkaan idinka farahayaa sidaas si la eg eh, ciidamada kalete ee maxaa la yidhahdaa haddii furmaha ku jiray eh, meel kasta ku jira iyaguna mataqaanaa mar kastaba waxay u jo- u soo- u joogeen maxaa la yidhahdaa usoo jeedeen iska dhicinta cadowga weyn iska dhiciyeen cadowgana waa taag daraysta markaan waa neef la gowraca geeda kama waabto marka maadaama neef la gowraca geeda kama waabto uu yahay yaanan geedihii muxuu ahaa la- lugta ugu dambaysay rafin hayaane waa inaysan ugu rafinin waa inay dadka naga cii- nabad ku ciidaystaan waa inay dadka naga nabad muxuu ahaa xurriyadda maalmaha xurriyadda muxuu ahaa ku ku waxeeyaan ilaahay idankiis intaas ayaan ciidankana farahayaa Ee, waxaan filahayaa ee, inay qaadan doonaan oo soo jeed iyo maxaa la yidhahdaa iyo stanbay weyn ay geli doonaan Ee, waxaan hambalyo u dirahayaa dhammaan ciidamada qalabka sida waxaan leeyahay ee, waa laydinku seexday ee, nabad baa lagu seexday dalka muxuu ahaa amnigiisa wuu soo hagaagay si aad wuu u soo hagaagay ee, inaan isdhiganin oo aanan dhihin nimankii waa ka adkaanay waa isdhiganaynaa oo goljilac ay naga helaan ayaan maxaa la yidhahdaa y- ya- ya- ya munaasabadan uga faa'iidsanaynaa Eh, insha allah waa guulaysanaynaa ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhegeystayaal marka le habeen wanaagsan ayaan dilana madaxweynaha puntland oo maanta furay kal fadhiga konton afraad ee baarlamaanka maamulkaas ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan iyo puntland ku saabsan
waxaynu joognaa maanta een, shan iyo tobankii bishii lixaad oo ku beegan maalintii carafo sagaalaadka oo ah maalin weyn waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu nawaafajiyo acmaasha een, inta xajka joogana ee carafada joogana ilaahay uu u fududeeyo acmaasha adag ay ku jiraan ajar iyo xasanaadna ka siiyo inteenna aanan fursadda u helinna maalmaha soonka iyo ducada iyo istikfaarta faraha badan ee la samaynayo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noogu dembi dhaafo khayrkeeda iyo barakadeena na soo waafajiyo Ee, sidoo kaleetana insha allah waxaan si hordhaca isugu hambalyeelaynaa maalinta birita ah oo maalinta ee, ciidul adxa intaa markaan ka baxo sidoo kale waxaan jeclahay inaan halka uga tacsiyeeyo een, xildhibaan cali oo runtii ku geeriyooday shil gaari waxaan sidoo kaleeto ilaahay u baryayaa xildhibaan guuleed inuu ee, caafimaad sariica siiyo intaa kadib waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta idin hor imaado si aan idinka warbixiyo xaaladda guud ee degaanada puntland iyo waxqabadyadii iyo guulihii ay xukuumaddu meel marisay muddadii u dhexaysay labadii kalfadhi ee oktoobar iyo bishii meey isla markaana aan sidoo kale idin la wadaago barnaamijka mudnaanta hortebinta leh iyo siyaasadda xukuumaddaydu ay qorshaysay inay ku jihayso puntland mustaqbalka dhow iyo kan fogba waxaa hortiinna yaalla buug buugag lagu soo bandhigay waxqabadyadii ugu waaweynaa ee xukuumaddu u qabsoomay muddadii toddobada bilood ah ee u dhexaysay u dambaysay kuwaas oo aad ka dheehan doontaan korarka waxqabadka la xidhiidha adeeg bixinta dowladda ee kala duwan sida adeeg bixinta arrimaha amniga iyo kuwa dhanka sharciga adeeg bixinta arrimaha bulshada adeegyada horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha tayaynta awoodaha hay-adaha dowladda iyo kor u qaadidda hannaanka maamul wanaagga daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka ka dhexeeya hay-adaha golayaasha kala duwan ee dowladda iyo shacabka puntland mudana guddoomiye mudanayaaliya marwooyin sida aad la wada socotaan waxaan dhowaan soo dhammaaday shirkii jihaynta xukuumadda dowladda puntland kaasoo dib loogu milicsaday guulihii la gaaray guulihii laga gaaray siddeedii yool iyo lixdan iyo lixdii ballanqaad ee saldhigga u ahaa barnaamijkii xukuumadda shantii sano ee hore isla markaana waxaa si xeel dheer loogu gorfeeyey mudnaanta hortebinta u leh xukuumadda kaasoo ku qotoma barnaamijkii xukuumadda ee aad ansixiseen koob iyo tobankii bishii saddexaad sidoo kale waxaa laydinla wadaagay hadda buug koobaya yool- yoolasha hortebinta u leh xukuumaddan haddaba waxaan ku kalsoonahay in barnaamijkaasi inoo horseedi doono amni horumar iyo baraare nuxurka barnaamijka jihaynta xukuumadda dowladda puntland ayaa diiradda saaray qodobada hortebinta leh ee soo socda kor u qaadidda hannaanka maamul wanaagga iyo ku dhaqanka sharciga horumarinta kaabayaasha iyo kobaca dhaqaalaha horumarinta wax soo saarka gudaha horumarinta arrimaha adeega bulshada siyaasadda ku aadan hannaanka dowlad dhiska dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo arrimaha gobolka si loo xoojiyo isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta waxay xukuumaddu mudnaanta siinaysaa inay si faahfaahsan u soo bandhigi doonto bulshada qaybaheeda kala duwan iyada oo guddi hoosaadyada wasaaradeed ee loo xilsaaray inay meel mariyaan barnaamijkan ay soo ururiyeen islamarkaasna waafajiyeen barnaamijka xukuumadda lagu dari doono talooyinka iyo weydiimaha dadweynaha waxaa asbuuca dambe noo qorshaysan inaan magaalada madaxda garoowe ku qabanno shirweyne u dhexeeya dadweynaha iyo dowladda oo lagu soo bandhigi doono qorshaha xukuumadda waxaa sidoo kale noo qorshaysan in degmooyinka kale ee puntland la gaarsiiyo mudana guddoomiye mudanayaaliyo marwooyin shanta qodob ee ku xusan mudnaanta hortebinta leh ee aan horey idiinla wadaagnay ayaan u aragnaa inay puntland u jihayn doonto dhinacyada dhinaca xasiloonnida horumarka iyo inaan gaarno puntland isku filan soomaalina waxtar weyn u yeelata qodobada aan horay ku xusay ayaa yeelan doono yoolal iyo halbeegyo loo qorsheeyey in puntland lagu jiheeyo mustaqbalka dhow iyo kan fog kor u qaadidda hannaanka maamul wanaagga iyo ku dhaqanka sharciga waxaa si tifatiran loogu qorsheeyey qodobkan arrimaha hortebinta leh ee si toos ah iyo si dadbanba ula xidhiira sare u qaadidda hannaanka maamul wanaagga iyo ku dhaqanka sharciga waxaa diiradda lagu saaray sidii loo tayayn lahaa hannaanka maamul wanaagga maamul daadejinta horumarinta maxalliga ah dhammaystirka geedisocodka dimuqraadiyadda iyo tayaynta adeegga amniga iyo sare u qaadidda xasiloonnida iyo kala dambaynta sarraynta iyo ku dhaqanka sharciga waxaana xoogga saari doonnaa tayaynta adeegga amniga iyo sarraynta sharciga kor u qaadidda adeegga cadaaladda iyo xaqiijinta ku dhaqanka sharciga dhammaystirka hannaanka doorashooyinka xisbiyada badan sare u qaadidda maamul wanaagga hufnaanta dahfurnaanta iyo isla xisnaabtanka hay-adaha dowladda puntland maamul daadejinta adeeg bixinta baahsan iyo horumarinta degmooyinka puntland tayaynta hay-adaha dowladda iyo dejinta shuruuc iyo siyaasado waxtar weyn u leh dowladnimada mudana guddoomiye mudanayaal horumarinta iyo kaabayaasha iyo kobaca dhaqaalaha si sare loogu qaado heerka dhaqaalaha ee puntland waxaa lagama maarmaan ah in la helo kaabayaal dhaqaale oo kor u qaadi kara adeegyada dekedaha garoommada diyaaradaha waddooyinka kaabayaasha ganacsiga waxaa sidoo kale mudnaanta koowaad ee qorshaha kobcinta dhaqaalaha la siiyey sidii sare loogu qaadi lahaa suuragalnimada maalgashiga caalami ah kuwaas oo muhiimad weyn siin doona fursadaha maalgashi ee dalkeenna ka jira sida macdanta tamarta xoolaha beeraha kalluumaysiga iyo kaabayaasha si loo diyaariyo tasiilaadka kaabayaasha dhaqaalaha waxaa xoogga saari doonnaa dhismaha iyo ballaarinta dayactirka daruuriga u ah kor u qaadidda adeegyada kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismaha ballaarinta iyo dayactirka dekedda boosaaso iyo garacad ballaarinta iyo dayactirka garoommada diyaaradaha boosaaso garowga gaalkacyo dayactirka garoommada diyaaradaha baran qardho iyo caluula dhismaha iyo dayactirka wadooyinka laamiga ah ee isku xidha gobollada iyo degmooyinka degaanada puntland dhammaystirka iyo howlgelinta kastamka turdibi raadinta iyo kor- iyo uqareemidda maalgashi caalami ah kordhinta miisaaniyadda dowladda puntland boqolkiiba toban sannad walba iyada oo sidoo kale sare loo qaadi doono dakhliga gudaha kordhinta barnaamijyada horumarineed iyo kuwa gargaarka caalamiga ah iyada oo sare loo qaadi doono xiriirka iyo iskaashiga caalamiga ah mudana guddoomiye iyo mudanayaal horumarinta hay-adaha waxsoo saarka qorshayaasha kubcinta dhaqaalaha puntland ayaa mudnaanta siinaya sidii loo horumarin lahaa hay-adaha waxsoo saarka gudaha islamarkaana loo heli lahaa istaraatiijiyad lagu xaqiijinayo maalgashiyo caalami ah iyo helidda suuqyo loo iibgeeyo waxsoo saarka puntland waxaa sidoo kale mudnaan weyn la siin doonaa sidii looga faa'iidaysan lahaa khayraadka macdanta qaybaha kala duwan sahminta khayraadka shidaalka iyo tamarta waxaan soo saari doonnaa dejinta qorshayaasha iyo istaraatiijiyadaha iyo dib u eegidda waxsoo saarka beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga kor u qaadidda tayada heerka nafaqada iyo ca- iyo caafimaadka xoolaha puntland islamarkaasna u raadinta suuqyo caalami ah loo iibgeeyo tayaynta waxsoo saarka dalagga beeraha iyada oo mudnaanta koowaad la siin doono si looga baxo cunto yarida islamarkaasna looga maarmo cuntada aan soo dhoofsanno si looga faa'iidaysto khayraadka ba- badaha badaha aynu leennahay waxaa qorshe iyo siyaasad qeexan ka leennahay sidii loo horumarin lahaa kaabayaasha horumarinta kalluumaysiga casriyeynta warshadaynta iyo iibgeynta khayraadka baddeenna waxaa qorshaysan siyaasado lagu wajahayo ka faa'iidaysiga khayraadka tamarta macdanta iyo biyaha si sare loogu qaado dhaqaalaha puntland mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin horumarinta arrimaha bulshada xukuumaddeedu waxay ka go'an sidii horumarin sidii loo horumarin lahaa islamarkaana loo tayayn lahaa adeeg bixinta arrimaha bulshada iyada oo xoogga la saari doono tayaynta iyo dejinta adeegyada kala duwan sida waxbarashada caafimaadka biyaha korontada daryeelka bulshada ka hortagga iyo maaraynta masiibooyinka ilaalinta degaanka maaraynta iyo la tacaalidda isbeddelka cimilada waxaa xoogga saari doonaa sare u qaadidda tayada waxbarashada puntland iyadoo dhammaan shuruucda siyaasadaha iyo istaraatiijiyada waxbarashada dib loo eegi doono la- dib eegid lagu samayn doono islamarkaana la iswaafajin doono mudnaanihii tacliinta mudnaanta tac- mudnaanaha tacliinta sare iyo baahiyaha aan qabno waxaa hoos loo dhigi doonaa tirada carruurta aan waxbarashada aasaasiga ah helin iyada oo sare loo qaadi doono tirada iyo tayada dugsiyada waxbarashada aasaasiga ah waxaa inoo qorshaysan in tayada adeega caafimaadka ee cisbitaallada sare sare loo qaado si loo yareeyo adeega caafimaad inay bulshadeennu u doono dalka- dalka dibaddiisa waxaa sare loo qaadi doonaa heerka isla xisaabtanka iyo korjoogtaynta tayada daawada tayada adeega xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay iyo heerka aqoonta iyo khibradda dakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka dejinta qorshayaasha jihaynta dhallinyarada horumarinta xirfadaha gacanta horumarinta ciyaaraha iyo ka hor iyo kor u qaadidda shaqo abuurka dhallinyarada kor u qaadidda arrimaha daryeelka bulshada agoomaha danyarta iyadoo loo samayn doono siyaasad noloshooda wax looga bedeli doono mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin siyaasadda ku aadan dowlad dhiska dowladda federaalka ah soomaaliya dowladda dowladaha xubnaha ka ah iyo arrimaha gobollada dowladda puntland waxaa ka go'an isku haynta midnimada ummadda soomaaliyeed hirgelinta hannaanka dowlad dhiska ee nidaamka federaalka ah oo u saldhig u yahay dastuurka ay soomaalidu ku heshiishay bishii Oktoob- agoosto iyadoo aan waxba iska beddelin mowqifkii dowladda puntland qaadatay markii la tuuray dastuurkii soomaaliya ku heshii- heshiiska ku ahayd haddana puntland waxay diyaar u tahay inay wada xaajood toos ah kala gasho dowladda federaalka ah arrimaha masiiriga ee hortabinta u leh dowlad dhiska soomaaliya sidoo kale waxay dowladda puntland diyaar u tahay inay arrimaha khilaafaadka siyaasiga ah iyo midka sharci looga gudbi karo mabaadii ku salaysan wada- wadahadal ku qotoma wadar ogol isla markaana la ixtiraamayo ku dhaqanka sharciga oo ugu horeeyo dastuurka kumeelgaarka ah isla markaana waxaan siyaasadda ka leenahay sidii dowladda puntland ay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay ula yeelan lahayd iskaashi horumarineed mid amni mid bulsho dowladda puntland waxay juhdi badan ku bixisay haddana ay diyaar u tahay sidii loo xaqiijin lahaa dowlad soomaaliyeed oo xasilan amni ah oo horumarsan puntland waxay ku talinaysaa in laga fogaado siyaasadaha guracan ee ku dhisan in talada dalka la maroorsado isla markaana ay koox dano gaar ah dalka iyo dastuurka u afduubnaato dowladda puntland iyadoo xeerinaysa mabaadi'da dowladnimada iyo ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda dalka waxay ku dhaqmi doontaa awoodaha uu siiyey dastuurka puntland iyo dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya inta hoggaanka sare ee hay-adaha dowladda federaalka ku soo noqonayaan xayndaabka sharciga ee lagu heshiiyey gudoomiye mudana yaaliye marwooyin waxaan rabaa in aan idiin caddeeyo idinka iyo shacabka reer puntland iyo guud ahaan shacabweynaha soomaaliyeed eena dhegaysanaya arrimaha masiiriga ah ee isku khilaafsan yihiin dowladda puntland iyo dowladda federaalka waxaa ka mid ah hergelinta nidaamka federaaliga ah ee lagu heshiiyey ay ka mid yihiin qodobada awood qaybsiga nidaamka maaliyadeed ee federaalka physical federalism qaabdhismeedka amniga qaranka wadaagga khayraadka iyo hannaanka cadaaladda waxaan golaha sharafta badan ee baarlamaanka u soo jeedinayaa inay ajandayaashooda ku darsadaan ka doodidda khilaafaadka u dhexeeya dowladda puntland iyo dowladda federaalka oo ku qotoma arrimahaas aan soo sheegay golaha baarlamaanka ee puntland ayaa wakiilka ah bulshada puntland dowladda puntlandna iyo xukuumaddu waxay u igman tahay fulinta iyo sharciyada iyo xeerarka golayaasha dowladda ee golaha baarlamaanka puntland u horreeyo ay oggolaadaan waxaan halkan u soo jeedinayaa golaha baarlamaanka inay si dhaba u falanqeeyaan marin habaabinta sharci iyo dastuur ee ka socota magaalada muqdisho dadka puntland waxaa wakiil u ah bulsho ahaan baarlamaanka waxaan guddoonka iyo xubnaha baarlamaanka ka codsan lahaa inay ajandahooda ku daraan ka doodidda arrimaha masiiriga ah ee dalka guud ahaan iyo kuwa khuseeya puntland si mowqifka xukuumadda uu qaadanayso uu u noqdo mid matalaad ka haysta shacabkeeda oo ay badar- fa- ba- baarlamaankeeda ay u igmadeen arrintaas waan boorinayaa waan rajaynayaa in lagu dari doono waxaan sidoo kale rabaa halka inaan baaq uga diro maamulka somalilan iyo dadka walaalaha ah ee xuduudda ee ka dhaxayso daaqa iyo wada noolaanshaha ee gobollada s c iyo somalilan in cuqaashooda iyo isimadooda iyo waxqaradkooda waxaan halka uga dirayaa baaq in la adkeeyo nabadda in la adkeeyo wada noolaanshaha iyo in la ilaaliyo inaan cidna cid ku xadgudbin si loo ilaaliyo wadajirka ehelnimada iyo wada dhaqanka muddada dheer soo jiray iyadoo qolo walba la ixtiraamayo maamulkeeda iyo degaankeeda inay iyadu maamulato arrintaas waa arrin muhiim ah waa in laga gudbaa colaadaha sokeeye waa in bulshadu ay wada hadashaa waa inay bulshadu isu oggolaataa qolo walba waxa ay doorato oo danteeda ku jirto inay ku dhaqanto arrintaas ayaa u horseedi karta soomaali xasiloon is-oggol wada nool waxaan rajaynayaa arrimaha siyaasiga ah ee u dhexeeya siyaasiyiinta inaysan noqonin mid galaafta nolosha bulshada ee ku ekaadaan arrimaha siyaasadeed ay noqdaan kuwo aragti iyo afkaar ku salaysan aysan noqon kuwo colaado huriya waxaan sidoo kaleeto ee dowladda federaalka ah gaar ahaan madaxweynaha een, jamhuuriyadda federaalka soomaaliya halka baaq uga dirayaa in loo dhibriyo lana ixtiraamo qaylada maalmahan ka soo yeeraysa magaalada muqdisho ee ku aadan in dhul qabuuro ah laga saarayo meydadkii halkaa ku jiray taasoo runtii sharciga samaawiga ah iyo midka bulshadu dhigtayba siinaya ixtiraam qabuuraha iyadoo aan ognahay baahi dhuleed inay maanta soomaaliya u qabin inay qabuuro faagto dhulka soomaaliya boqolkiiba toddobaatan waa bannaan yahay dadkiisu waa yar yahay meel kasta iyo goob kasta ayaa haddii loo baahdo laga fulin karaa arrimo ku saabsan baahiyaha dawladda waxaa sidoo kale ognahay xarumihii iyo xeryihii dawladda in la yidhi waa laga maarmay oo la iibinayo haddana la leeyahay qabuuraa laga maarmi waayo waa la faagayaa waa arrimo aan isqaban karin marka madaxweynaha waxaan ka codsanayaa inuu bulshadaas dhibaataysan uu u dhibriyo iyadoo lagu jiro maalin carafo go'aannadaas ciddii cid kasta ha qaadato sabab kasta ha lagu qaato waxaan halka baaq uga dirayaa in dib loo eego dadkana loo naxariisto intaas waa iga farriin guud waxaan sidoo kaleeto u rajaynayaa bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogto in ay nabadda ka shaqeeyaan inay midnimada ka shaqeeyaan in arrimaha khilaafka u dhaxeeya ay wadahadal ku
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan hidho ayaada la socodsiinaya nabadgelyo